guddoomiyaha xaafadda yaxya magaalo dhaqsmare cabdirasaaq maxamed xuseen oo ayaa ka warbixiyey howlaha dibufurista wadooyinka xirna ee dayactirka wadooyinka xaafadda dayax oo maalin lasoo dhaafay maamulka caasimada iyo kan xaafadda dayax ee ku howlaanaya iyo kaashina bulshada xaafadda yax magaalo dhaqsmareeb gudoomiyaha ayaa bulshada ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha masaajidka xaafadda dayax kaasoo qayb ka noqday guryihii soo galay jideedka lana jibshay waxa uuna sidoo kale bulshada uga baaqay inay qayb ka qaataan sidii loo furlah wadooyinka xiran kuwa xaafaddan loo dayactiri lahay howlihii wada furista iyo ballaarinta wadooyinka ilaa baa ku mahadsan loo soo horjeediyey waxay noo maraysaa meel aad u fiican ayay noo maraysaa waxaan maanta joognaa waddadii ama beerka wadooyinka xaafada dayaxa waddo ka mid ah oo ku magacaabin wadda masaajidka dayax waxaa maanta aan ku shaqaynaynaa ama aan rabaa in xogaa waddada gees looga sibiyo masaajidka xaafada dayax ayaa la rabaa maanta in waddada gees looga sibiyo walow aan soo marnay goobo badan iyo wadooyin badan aan shaqo fiican kasoo qabanay alxamdulilah intii hadda hore noo suuro gashay inta hadda noo dhimana waxaan rajeynaynaa in ilaahay nagu guuleeyo waxaana ka codsanayaa marka bulshada xaafadda dayax ama bulshooyinka buusmareebeedba inay ka qayb qaataan masjidkan dhismihiisa ay ka qayb qaataan wixii wada fursa iyo wixii wada iyo wixii wada hagaajinan nagala qayb qaataan iyagoo mahadsan waxaan kaloo ka codsanaynaa bulshada xaafadda oo aad wadanka u qabsada geedka la yihahdo geeda qamriga ama geedka sida loo yaqaano inay ayagana nagala qayb qaataan geedkaas qof walbaa geedkeeda ka jarto wadooyinka la hagaajiyo la nadiifiyo marka adoo wax quruxsato ood wax hagaajisato baad helaysaa wax ku taageero oo kuu kaalmeeyo oo laami helaysaa ood wax kasta helaysaa marka haddii aadan waxaad hagaajida aysan jirinin qof walbaa hawgeedka gurigeeda ku fiirsato qof walbaa wadada ay gees ka soo gasho ma soconayaan wax hagaagaya marka waxaan ka codsanaynaa bulshada xaafadda ama aan leenahay walaalayaal waxa aan hagaagsanayna waa wadooyinka anagii waa dhulkii anagu aan degnayn waxaana laka rabaa qof walbaa haba inay mas-uuliyad gooni ka saarto wadooyinka si ugu wanaagsan aan uga wada maamulka caasimada galmudug ismareeb iyo kan xaafadda ayaa maalmahan ka howlan afuritaanka wadooyinka xiran iyo cebbixinta kuwa cusub iyagoona haatan sheegay inay weli sii wadayaan wax ka shaqaynta wadooyinka xaafadda ee magaalada ismareeb